wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo gobolka shabeellaha hoose ayaa tibaaxaya in halkaas saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen howlgal gaar ah qaraxyo iyo weeraro toos ah oo lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay haddaan ku horayna magaalada muqdisho waxay mujaahidiintu ka fuliyeen howlgal gaar ah iyo saddex qarax oo ka kala dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir howlgalka ugu horeeya oo ahaa mid gaar ah islamarkaana ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay ex kontarool afgooye waxaana lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo laga furtay moobeeladii ay wateen iyo lacago sida aan xogta ku helnay sidoo kale waxaa isla magaalada muqdisho ka dhacay ilaa iyo saddex qarax oo lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka qaraxa koowaad ayaa ka dhacay degmada wadajir waxaana lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka inta haatan la ogyahay waxaa ku dhaawacmay qaraxaas laba askari waxaana lasoo sheegayaa inay dhaawacyadoodu halis yihiin qaraxa labaad iyo kan saddexaad ayaa lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa qaybo ka mid ah degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa jira khasaarooyin gaaray askartii la beegsaday ee dowladda federaalka dhanka kale wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa sheegaya in xalay ay milatariga mujaahidiinta ay weerareen laba xero ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka weerarka koowaad ayaa lagu qaaday xero ku taal ahaanta dheer ee degmada afgooye waxaana lagu dhaawacay saddex askari oo uu ku jira taliyo lagu magacaabo xasan bujac dagaalka labaad ayay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen askar ku sugneed mukag ee degmada afgooye waxaa jira sidoo kale khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka walow aanan faahfaahin dheeraada aanan ka helin si kastaba ha ahaatee weeraradan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen weerarada ka dhanka askarta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye